bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu caawa waa habeen khamiis ah taariikhna ay ku beegan tahay soddonka bisha dulxija sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri idaacadda islaamiga al andalus waxay waraysi la yeelanaysaa waaligii walaha islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan sheekhan alwaali ugu horreyntii kusoo dhawow idaacadda islaamiga al andalus bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbi ajmaciin waa ku dhowahay idaacat landalus sheekhana jasaaka allahu kheyran wa baaraka allahu fiika su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxay tahay dagaallo ayaa maanta ka dhacay qayba ka mid ah wilaayada hiiraan gaar ahaan dhankeeda bari dagaaladaasi xaggey ka kala dhaceen maxaana nooga sheegi kartaa alxamdu lilahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala allahu tabaaraka watacaala inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu lashaad ilahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala dagaalada maanta dhacay waxay uun la mid yihiin kuwii horey u dhici jiray waxayna ka dhaceen maxamudow goobaha qeybta galbeed ee moqokori oo ah dhulkan loo yaqaan meeshaan abdhaare meesha la yidhaahdo cusublahuute ilaa duleedka ama dheh qaybta waqooyi ka xigta meesha la yidhaahday sooman deegaanadaas weeye qayb oo ugu soo aadan moqokori meesha la yidhaahdo galbeed qaybuna waa qaybtan muqkuri duleedkeedaho u dhow waa eriyadii ceelqooxle xere isku ururinayeen cadowga ilaahay subxaana watacaala qaybtii ka jabtay isgoyskii muqligii gayacad cadowgii ka jabay iyo waxyaaba lasoo ururiyey baa laisugu geeyey meel saddex kilomitr u jirta ceelqooxle halkaasaa ilaahay subxaana watacaala ku jabiyey oo walaaluhu ku weerareen dhib adagna loogu geystay isku duuduub dhulka ay wax ka dhaceen waa laba qaybood ama deegaano kala duwan qaybuna waa qaybtan koonfurta bari kaga aadan muqokori qaybna waa qaybtan galbeedka kaga aadan ama galbeed koofureed kaga aadan moqokori maxaasna kaga soo aadan galbeedka dhulkay wax ka dhaceen waa dhulkaas waa tahay sheekhana maxaa nooga sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay dagaaladii maanta ilaahay waa uu jabiyey cadowgiisa ee si guud inta hadda ay walaaluhu xaqiijiyeen waa toban bakti ah iyo toddoba dhaawac ah wayna ka badan karaan intaas haniimana waa jirtay maxamuudow oo ilaahay subxana watacaala mujaahidiinta gacantooda soo geliyey hub kala duwan akayaal leh bkmya leh arbijiya leh gaari nooha ah uu ku jiro oo ilaahay subxaana watacaala uu siiyey oo uu ku manaystay mujaahidiinta marka haniimo kala duwan baa ilaahay siiyey walaalaha mujaahidiinta ah waa tahay sheekhana deegaanadii maanta lagu dagaalamay caawa ka waran xaaladooda yaase gacanta ku haya aad bay u xasiloon tahay sidii ilaahay horeyba uu noogu nicmeynayey ayuu ilaahay noogu nicmaynayaa cadowgu waa tabar yareeyey waana sii baaba'ayaa ilaahay subxaanahu watacaalaana waxaan weydiisanaynaa inuu israaciyo ilaahay uu jebiyo ilaahay subxaanahu watacaala qalbigooda uu rucbi ku furo mujaahidiintana alla waxaan u weydiinaynaa inuu habaad siiyo qalbiyadoodana xoojiyo iimaankoodana uu barakeeyo insha allahu tacaala waata sheekhana marka dagaaladii maanta dhacay maxay kaga duwan yihiin dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay isla duleedka moqokuri wax farqia uma dhexeeyo dagaalkan iyo dagaaladii hore waxba kuma kala duwana sidii baa weli caqligu u maqan yahay sidii bay talada u maqan tahay sidii baa loo fahmin meesha ay daawada jirto waa isla kuwi un wax farqi uma dhexeeya deegaanada unbaa ka duwan deegaanadii ayaa ka duwan goobihii maandhow dagaalka ka dhacay dagaaladan waa dagaaladii ilaahay subxana watacaala shareecadiisa lagula dirirayey wuxuuna u dhexeeya xaqa iyo baadilka waa tahay sheekhan alwaali dagaaladu waa isku mid waxaan la socnaa dagaaladii hadda ugu dambeeya iyo kii maantaba saraakiil askar badan oo murtadiin ah oo isugu jira macawisle iyo murtadiinta kale ayaa ku la-aanaya dadkaasi la-aanayo ehel iyo dad bay ka dhasheen yay tahay cidda qorshahan wadata oo dadkaasi dhiigooda rabto inay ku meel gaarto ehelkaasna igama xadana ugu jiro wilishood oo baaba-ay maxamuudow waa midda oo dareenka iyo danqashada leh qodobkaas dagaalkan cidda wadata daah ma saarno waa cid aan dadka muqokori degan ama maxaas degan ama hiiraan degan wax danihaan u hayn ama guud ahaan dadka muslimiinka wax muslimiinta wax dan oo haynaysan jirin cidda dagaalka wada cidda ra-iiska u ah waa maraykan shaki kuma jiro dacmiga iyo wax walba oo meeshaan looga baahan yahay towjiihaadka talada cidda dhiibaysa waa maraykan iyo acwaantiisa cidda marka xaabada oo qoryaha lagu shidayana waa cidda talada u baahan waa dadkeennii annaga soomaaliyeed waa wiilashii annaga aan wada dhalannay waa dadkii wax walba ay noo dhexeeyeen waa dadkaa khaldamay tanadana ka dhuntay cidda in ay la hadasho oo waxaasu ay u gurmato ay tahay waa cid kasta oo dareen leh waa cid kaste oo ay ku jirto danqasho dadnimo waa cid kasta oo faham diineed uu ku jiro qaylo badanna waa jirtaa horeyna waa loo yidhi haddana waa leenahay ma mudna waxa maanta dhacaya inay nagu dhacaan maxamuud tobanka wiil oo meesha taallo ma raba inaan magacyadooda sheega kulli waa garanaya shalay mehe daraad ayaa guryahooda laga soo waday deegaankooday nabad ku ahaayeen danta loo keene wiilashaas waxay xaq- waxay caawa ku maqan yihiin cid og ma jirto wiilka haddii aabbihii la weydiiyo wiilkiis wuxuu ku maqan yahay garan ma ciddii wiilashaan meesha ku tegay ahalka wa ahayd haddii la weydiiyo ma garanayaan annaga ma rabno inuu qof qof gaalnimo ku dhinto asoo sharci ilaahay la dirir qof inuu dhinto ma rabno annaga waxaan rabaa dadka inay noolaadaan muslimiin ahaadaan annaga waxaan rabaa dadka in ilaahay ababuuri addooma u ahaadaan subxaanahu watacaala dadkaan inaysan maraykan addooma u noqon dadkaan inaysan etoobiya addooma u noqon dadkaan cidda ay addoomaha u yihiin ay ka amar qaadanayaan allah inuu noqdo subxaanahu watacaala sidaan dhacaysana ilaahay ma ogolo waxaan dhacaya waa wuxuusan ilaahay ogolayn subxaanahu watacaala waxa dhacaya waxa weeye waa dhiigbax xun oo ku socdo dadka soomaaliyeed khaasatan dadka ku nool wilaayada islaamiga iyo hiiraan barigeeda waa waxa aan isleenahay waa wax mudan cid kasta oo wax fahmaysa in ay garato cidda maanta inay ka hadasho ay tahayna cidda ugu muhiimsan maxamuud qof kasta oo dareen iyo danqasho ku jirta oo meeshaas jooga ilmo mooryaana oo aan qiimo ku fadhin oo ay ka dadnimo badan yihiin oo ay ka faham fiican yihiin baa guraya afaraad tisa ururinaya saacadihii ugu dambeeyey dadka laga xiray deegaanada moqokori iyo eriya aboore iyo dadka laga xiray oo xabsiyada loo taxaabay waa tiri aad u badan maxamuud waxaa ka dhacaya meesha la yidhaahdo buulibardaa qaar lagu xirxiray qaar baa muqdisho lagu qabtay beled weyne oo wada muhandad ummad jirta oo micno leh oo dadka soomaaliyeed ay garanayaan oo dadnimo iyo lagu ogyahay muxuu ahaa adkaysi lagu ogyahay maxaa dadka dhanka shareecada iyo la dirirkeedana u sahla u fududeeyey in ay fahmaan waxa ayaga aan dani ugu jirin hadday tahay adduunyadooda iyo diintooda midna inay fahmi waayaan ilaah dama aana fahmin wiilka saaka inta kasoo tegay maxaas ama hees iyo teedaan kasoo tegay ama moqokori iyo kasoo tegay meesha la yidhaahdo eh, eh, bulcala kasoo tegay oo caawa ku dhimanaya meesha la yidhaahdo ceelqooxle iyo duleedkeeda ku maydaya oo ku tegaya muxuu xaqiijinayay waalidkiis muxuu ku jawaabayaa hooyadii wiilkaas dhashay maxay leedahay aakharasi wiilka maxaa ugu horeeya wuxuu la diriraya maxay ahaayeen hadduu noolaan lahaa oo diriri lahaa wax xaqiijin lahaa soo xasili lahaa reerka u imaan lahaa maxay ahaayeen marka meeshaan maraykan ayaa meeshaan hoggaankiisa dhigtay waana lagu wada dhegay waxa caawa murugada nagu hayna waa intaas waataa sheekhana marka gebagabadii eh, waraysigaada maxaa fariina kusoo gabagabaynaysaa maxamedow marka hore ilaahay baan horta ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala ee, nasrigan aan helayno isaga laftiisa waa imtixaan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inaanan ee, marna hilmaamin ama aanan ka tegin inaan ugu mahad celinno nicamka kala duwan oo uu noo gelayo Ee, sidii aan horeyba u dhihi jirnay walaalaha mujaahidiinta ah oo ayagu ee, la xisaabtamaya ilaahay cadowgiisa iyo dadkaas xaqla dirirka shahaada la dirirka ah ama xaabada la soo abaabulo ha noqdeen ama gaaladaas asalkahoo meesha joogto kirishtaanka waaweyn ha noqdeen ama ridadan dhardhigatay oo cumalada ha noqdeen ayaguna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wbaarak allahu fiikum ilaahay gumadihiinna iyo qalbiyadiinnaba ha sugo ilaahay subxaanahu watacaala dhaawiciinna ha buskeeyo mariidkiinna allaha caafiyo ee, shahiidkiinnana ilaahay subxaanahu watacaala ee shahaadadiisa ha u aqbalo Ee, fariintaydu waa tii aan dhihi jirnay wax kaloo hadda ziyaada maxamuud ma jiraan si guud dadka muslimiinta ah caam ahaan wakhaasatan dadka soomaaliyeed ama qaybta ee, maanta dadka reer hiiraan waxaan leeyahay waxaa weeye waxa lagu soo duulay waa diinteennii waa dalkeennii waa dadnimadeennii ee, waxaan waxaan ugu baaqayaa ama fariintaydu ay tahay inaan diinteenna difaacanno inaan sharafteenna difaacanno karaamada aan leenahay dadnimo islaamnimo ee, jiritaankeenna waa inaan difaacanno Ee, dadka muslimiinta ah intaasaan leeyahay dadka ee, si guud dadka aragtida leh wanaagsan ee wax ka tari karo qaban karo dadkeenna muslimiinta ee aan wada dhalannay ee la khalday diintooda laga saaray asalkoodii laga bedelay gaalnimada lagu kuusay wax maanta ay xaqiijinayaan oo ognahay aysan jirin cid kasta oo gaari karta khaasatan dadka hadda qabaaisha la khaldaya cid kasta oo talo ku leh war laga maqli karo waxaan leenahay ilaahay shareecadiisa iyo diintiisa asagaa iskale asagaa difaacanaya isagaa soo dejiyey isagaa nebi maxamed ugu dambeeyey usoo dhiibay calayhi salaatu wasalaam dadkeedana waa guulaysanayaan waa la hubaa asagaa ballan qaaday wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin marna lagama qaalib noqon karo wa ina jundana lahum lghaalibuun ilaahay subxaana wa tacala shareecadiisa isagaa matalaya isagaa ilaashanaya dadkeeda isagaa ilaashanaya halabada iyo guushii caaqibada wanaagsanna ayagaa yeelanaya dadkan badbaaday naga rabaan dacwadii aan wadnay iyo mas-uuliyaddiina saarnayd waxay sheegaysaa dadkan in loo digo fariin la gaarsiiyo loo caqli celiyo waxaan aysan ama aan anfacaynin adduunyahaan iyo aakhirahaan midna anugu anfacaynin inaan ka waaninno qodobkaana waxaan leeyahay cid kasta oo tari karta ama fariin gaarsiin karta dadka talada ka dhuntay oo khaldamay in aysan mas-uuliyaddooda dayicin oo ay gartaan si guudna ilaahay shareecadiisa iyo diintiisa difaaceeda inay ballan noo ahaato ayaan dadka leeyahay hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا شيخنا الوالي كاسي دقيس الوحوها وليقول سامي جهيران شيقول أبو نبهان وغريسي قارة إلي لتي إذاعة سامي الأندلس كان وريستي حالته قدم بي أولاي هيران جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخنا الوالي